habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeennimo jimco ah oo bisha oktoobar ee tahay lix iyo labaatan sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaali dot com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona axmed cali sheekh iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aannu ku eegayno shirkii golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ugu soo dhammaaday shalay magaalada garoowe iyo wixii ka soo baxay waxay ka tashanayeen mar kasta wixii ay u arkaan inay isla qaban karaan dowladda dhahana la qaban karaan dowladnimada waa la wada leeyahay waa lasdaliili karaa laakiin saad la socoto waxaa waaye dalkan waa dal naga wada dhexeeya in awoodda la daadihiyana waa wax mataqaanaa federaalka ku dhisan yahay laakiin in laisku xushmeeyo awoodaha sida dastuurka kumeelgaarka u yahay ayaa ayaa muhiim u ah hadda waxaa la moodaa inuu rabo inuu inuu ku dadaalayo inuu kala u macneeyo xaqiiqatan nimankan hadda gobolladu waxaad moodaa inay rabaan inay dhahaan dowladda dhexe waa waaban ka maaranaayo
waxaad kaloo maqli doontaan ood idaacaddeenna ku dhagaysan doontaan wufuud ka kala socota dhowr iyo toban dal oo waddamada ku bahoobay ah ururka iskaashiga islaamka oo magaalada muqdisho ku qulqulaya halkaasi oo berri shirkooda afartan iyo lixaad ay ku yeelanayaan kooxdan waxaa la abuuray laba kun iyo toddobadii si ay ula socdaan arrimaha soomaaliya waxay ku shiri jireen new york qaramada midoobay shirkeeda markay ay tagaan laakiin sanadkan dadaal dheer oo dowladda soomaaliya u gashay kadib waxaa lagu guulaystay inay yimaadaan muqdisho oo shirkoodii ka dhaco halkaas
waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan tahriibayaashii yurub ku sii jeeday oo albaabkoodii talyaaniga ku darsaday midka xadka sbein iyo waqooyiga afrika qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena caawa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ayada oo koox muhaajiriin ah oo ka yimid dalalka bartamaha amerika ay ku soo socdaan xuduudda waqooyi ee mexico ayaa madaxweynaha maraykanka donald trump waxa uu rajadooda ah in ay soo galaan maraykanka ugu yeeray xaalad qaran oo deg deg ah in ka badan laba kun oo ka mid ah ciidamada ilaalada qaranka ayaa maraykanka uu geeyey xuduudda si kastaba ha ahaatee madaxweyne trump ayaa khamiistii ka digay in ciidamada milatariga uu geyn doono xuduudda si uu uga hortago in dadkaasi ay soo galaan maraykanka milatariga ayaan u keenayaa xaaladan qaran ee deg dega ah waana la joojin doonaa ayuu madaxweyne trump ku yidhi qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka trump ayaa sidoo kale sarkaal ka tirsan midooda shaqaalaha ilaalada xuduudda ku raacay in dimuqraadigu ay sabab u yihiin dadkan muhaajiriinta ah ee raadinaya in ay soo galaan maraykanka madaxweynaha maraykanka ayaa ku eedeeyey dalalka honduras el salvador iyo guatemala inaysan celin dadkooda u soo socdaalaya maraykanka waxaana uu sheegay inuu ka jari doono ama ka dhimi doono gargaarka maraykanka uu siiyo dalalkaasi
warqadaha bashqadaha ay ku jiraan waxyaabaha qarxaah ee loo diray saraakiil horey uga tirsanaa waa saraakiil ka tirsan wakhtiganba xisbiga dimuqraadiga sida madaxweynihii hore ee dalka maraykanka barack obama iyo xogeyihii hore ee arrimaha dibadda maraykanka hillary clinton ayaa waxa ay sare u qaaday caqabadaha ay wajahayso isgaarsiinta boostada maraykanka oo wakhtiganba la sheegay in dhowr warqadood lala beegsaday siyaasiyiin boostada ayaa waxa ay sheegtay in ay dirtay warqadaha boostada maalinkiiba qiyaas ahaan labaatan milyan iyo shan boqoloo kun oo xabo waxaana ay sheegtay in ku dhowaad dhowr iyo soddon sano ay bixinta iyo qaybinta warqadahaasi la isu diro gudaha dalka maraykanka ay aada uga socotay waxayna intaasi ku dartay inay qaadeen tallaabooyin looga hortagay in gacmo qaldan ay ku dhacaan warqadaha boostooyinka la isugu diro waxaa shaqaalaha boostada maraykanka ay sheegtay isgaarsiinta boostada in ay arkeen in lagu dilay waxyaabaha sunta ah ee laysugu soo diro warqadaha boostada wixii ka dambeeyey sanadkii labadii kun iyo kowdii sebtembar koob iyo tobankeedii markii ay ka dhaceen qaraxyada gudaha dalkan maraykanka waxaana wakhtigaasi laba ka mid ah shaqaalaha boostada ay ku dhinteen xarunta boostada washington kadib markii ay qabteen sida la sheegay warqado sumaysan si lamida gobolada new york iyo florida ayaa xafiisyada ku yaala sidaasi oo kaleeto warqado sumaysan ay ku dhaceen gacmaha dadka ka shaqeeya boostooyinka taasi oo keentay inay dadku dhinteen laakiinse waxaa saraakiisha boostada isgaarsiinta maraykanka ay sheegeen wixii intaasi ka dambeeyey in dowladda ay maaraysay sidii warqadaha noocaasi ah looga badbaadin lahaa shaqaalaha iyo dadweynahaba inay u gudbaan gaar ahaana kuwa sumaysan
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale magaalada muqdisho waxaa ku qulqulaya wufuud ka kala socota shan iyo toban dal oo ku bahoobay kooxda xiriirka soomaaliya ee ururka iskaashiga islaamka oo konton iyo toddoba dowladood ay ku jiraan ururkaasi oo marka lasoo gaabiyo loo yaqaano o i c kooxdan ayaa berito waxaay muqdisho ku yeelanayaan kulan heer wasiir ah shirkan ayay soomaaliya martigelinaysaa iyada oo la raacayo qaraaradii ka soo baxay shirkii kan ka horreeyey ee afar iyo afartanaad iyo kii shan iyo afartanaad ee lagu kala qabtay magaalooyinka abijaan ee dalka ivoricos iyo magaalada dhaka ee dalka bangaladesh kulankan ayaa diiradda lagu saari doonaa sidii soomaaliya looga caawin lahaa amniga iyo soo celinta kala dambeynta iyo dhismaha hay-adaha dowladda haddaba shirkan iyo ahmiyadda uu u leeyahay soomaaliya ayuu nuur xasan nuur wax ka weydiiyey dor maxamed nuur gacal oo horey u ahaa wasiiru doolihii arrimaha dibadda soomaaliya horena ula soo shaqeeyey ururka iskaashiga islaamka
berri waxaa ka furmayaa shirkii kooxda xiriirka soomaaliya ee ururka iskaashiga islaamka dowladaha ku bahoobay marka maantana waxaa soo gaaray wufuuddii qaybtii ugu horeysay dabcan qaybna berri ay imaan doontaa marka marka afar afar iyo toban dowladood ayaa u matalaysa o i c waaya marka maxay tahay muhiimadda shirkani muhiimadda shirkanin uu soomaaliya uu leeyahay waa laba muhiimadood kooxdan waxaa la abuuray laba kun iyo toddobadii si ay ula socdaan arrimaha soomaaliya waxay ku shiri jireen new york qaramada midoobay shirkeeda marka ay tagaan laakiin sanadkan dadaal dheer oo dowladda soomaaliya u gashay kadib waxaa lagu guulaystay inay yimaadaan muqdisho oo shirkoodii ka dhaco halkaas marka guusha ugu weyn waxaa weeyaan ururka o i c oo matala konton iyo toddoba dowladood inuu shir ku qabto soomaaliya waxay ka baxaysaa go'doomintii hore ee ay ku jirtay dowladda soomaaliya sidoo kalena waxay diyaar u yihiin wixii hadda ka dambeeya dowladahaasi inay xiriirkooda joogteeyaan soomaaliya iyo ayaga waxaana ku xigi doona oy furo u noqon doontaa hadday noqon lahayd maalgashi iyo hadday noqon lahayd xiriir diblomaasiba in soomaaliya ay u furto albaabada dowladahaas xubnaha ka ah ururka iskaashiga islaamka waa garta marka ajendayaasha shirka looga hadli doono haddii aad wax nooga sheegto
adeegdayaasha dabcan waxaa haysa wasaaradda arrimaha dibadda laakiin waxaa ugu weyn howlaha soomaaliya ay ku jirto gacan in laga siiyo arrimaha dib u heshiisiinta iyo arrimaha doorashooyinka la filaayo laba kun iyo labaatanka soo socdo iyo dib u dhiska soomaaliya iyo guud ahaan arrimahan la rabo soomaaliya hadda inay laga cafiyo daymanka iyo oo dalalka daymanka kule ay ugu horeeyaan dalalkan ku jira ururka iskaashiga islaamka waa gartay doctor maxamed nuur gacal dalalka islaamka qaarkood iyaga ayaa maaragta ad moodaa inay isku jeedaan qaar iyaga ayaa isdilaya sida yeman oo kale oo dhibaato weyn ay hadda ka taagan tahay iyo suuriya iyo dalal kale marka inaga oo og intaasi ay jirto waxaa la isweydiin karaa ayaa ah dalalka islaamka gaar ahaan ururka iskaashiga islaamka muxuu gacan ah uu hadda sii karaa soomaaliya
dalalka islaamka dagaal kama wada jiro waana dalalka ugu muhiimsan hadda ee soomaaliya ay gacan ka heli karto sida aad la socoto ururka iskaashiga islaamka waxaa hadda madax ka ah dalka turkiga oo soomaaliya aad og tahay inuu gacan weyn ka geystay dib soo celinteeda iyo dowladnimadeeda iyo bini aadamnimadaba sidoo kale xokayaha guud waxa weeyaan sacuudi carabiya oo xarunteeda ay tahay jidba gacanta ay ku leedahay sacuudi carabiya arrimaha soomaaliya waad la socotaa wasiirada arrimaha dibadda oo hadda shirkan kasoo qeybgelaya waxaa madax ka ah bangaladesh sidoo kale waxaa imaan doona oo xubinka ah malaysia wadamadaas oo dhan soomaaliya gacan ayay ka geysan karaan sidoo kale kooxdan hadda afar iyo tobanka dowladood ee xiriirka soomaaliya loo yaqaano waxaa hormuud ka ah oo hogaamisa dowladda qatar oo soomaaliya hadda ka bilowday mashaariicii horumarneed iyo gacanna ka geysatay arrimaha amniga haddana weli qeyb ka ah xasilinta soomaaliya iyo maalgashigeedaba waayahay doctor maxamed nuur gacal ugu dambeyntii ururka iskaashiga islaamka muhiimadiisa iyo miisaanka uu leeyahay haddii aad wax nooga sheegto nuurow ururka iskaashiga islaamka waxaa la asaasay kun sagaal boqol lixdan sagaalkii qeyb ayay ka ahayd soomaaliya asaaskiisa shirkii ugu horreeyey oo fikradaas lagu asaasay ama lagu xoriyey waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho madaxweyne aadan cadde iyo boqorkii sacuudiga boqor faysal allahu naxariista labadaba ayaa shirkii ugu horreeye qabtay iyo fikraddii ugu horreysay waxayna ahayd ujeeddada ugu weyn in lagu mideeyo wadamada islaamka sidoo kale in loogu gurmado xilligaas dhibaato ka taagneed qudus iyo muqadisaadka islaamka in lagu badbaadiyo waa ururka ugu weyn u n ka ama qaramada midoobay markii laga soo tago waxaa xubno ka ah ilaa konton iyo toddoba dowladood oo wadamada islaamka ah
kaasi waxa uu ahaa wasiiru dowlihii hore arrimaha dibadda soomaaliya doctor maxamed nuur gacal oo u warramayay wariyaheena nuur xasan nuur
waa hagaag halkaasi aad nagala socotaan weli waa washington markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeenii maanta oo kale ama caawo kale aad maqli jirteen ee faaqidaada toddobaadka iyo wariyahayaga jaamac bulla jaamac oo noo soo diyaariyey
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada faaqidaada toddobaadka ee v o a aanu toddobaadkan ku eegayno shirka golaha wadatashiga maamul goboleedyada ugu soo idlaaday shalay magaalada garowe ee caasimadda maamul goboleedka puntland barnaamijka toddobaadkan waxaa igala qaybgalaya martida kale ah cabdulaahi sheekh xasan oo ah afhayeenka golaha iskaashiga maamul goboleedyada islamarkaana ah wasiirka dastuurka ee koonfur galbeed xildhibaan sadiikh xirsi warfa oo ka tirsan golaha shacabka federaalka ahna xogeeyaha guddiga difaaca ee isla golaha shacabka iyo barasare afyare cabdi cilmi oo culunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda qatar dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a waa tahay inta aanu guda gelin barnaamijka iyo martideenna falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa warbixin kooban oo ku saabsan xaaladda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee murugsan falastiin mahadsanid jaamac khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe ee federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa u muuqda mid sii xoogaysanaya iyadoo shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada garowe shir ay ku lahaayeen madaxda maamul goboleedyada oo aanay ku jirin hirshabeelle madaxda maamul goboleedyada garowe ku shiray ayaa eedeyn adag u jeediya dowladda federaalka iyagoo ku baaqay shirweyne qaran iyo in ay dhistaan ciidamo midaysan madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa kulankaasi hadal uu ka jeediyey waxa uu ku sheegay
dowladdiina saf kala weyn tijawaab baan u baahanay oo soomaali ah oo waxaa loo kala gudiyey aqalkana salaha isxil qaaday jawaabta la soo jeeda waxay noqotay afar wasiir baa lagu soo diray maxaynala xaalay oo saacadda u dambaysa laga hadlay saacadda u dambaysa wasiirka wax soo qoray rigaa la isku sheega wadhanana daryaha uga maamul taasina waxay keenaysaa inaanu ku baahdan laba xaal laba sababood inaanu shirweyne la isugu yeelin siyaasiyiinta xildhibaanada aqoonyahanka waxgaradka dadka sobal dadka soomaaliyeed inay nala arkaan dhibaatada taagan laga tashada wadankan dadku kusoo dhacayaan khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa soo jiitamayay dhowrkii bilood ee u dambeeyey waxaana kulankoodii kismaayo ee kan ka horreeya ay kaga dhawaaqeen madaxweynayaasha maamul goboleedyada inay hakiyeen dhammaanba wada shaqayntii ay la lahaayeen dowladda dhexe dowladda dhexe ayaa iyana u muuqata inaanay u jixinjaxaynin waxyaabaha kasoo yeeraya madaxda maamul goboleedyada waxaana dhankeeda u muuqataa inay ku howlan tahay sidii ay uga adkaan lahayd madaxda maamul goboleedyada madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo ka mid ahaa madaxdii ku shirta kismaayo kuna dhawaaqay inay dowladda xiriirka u jareen ayaa culaysyo badan oo dowladdu saarta oo ay ka mid ahayd mucaarad ka abuurmay gudaha maamulkiisa waxa ay keentay inuu la heshiiyo dowladda maamulka galmudug ayaa isna laba u kala jabay iyadoo dowladdu taageerayso doorashadii cadaadad loogu doortay madaxweyne baasto sidoo kalena waxaa jira dareen dad badan oo arrimaha siyaasadda soomaaliya eega ay ka qabaan in dowladdu ay taageerayso musharaxiin dhowra oo bisha dambe la tartami doona madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan maamulka jubbaland ayaa markiisii horeba isna waxaa haysta culays beelaha qaar kaga imanayay kuwaasoo ka biyadiistanaa maamulkaasi waxaana hadda muuqatay in deegaanada qaar maamulkaasi ay diidma uga imanayso puntland ayaa hadda loo arkaa in ay tahay tan keliya ee faragelin badan aanay uga imaanaynin dhinaca dowladda dhexe inkastoo iyana ay doorashooyin kusoo fool leeyihiin khilaafkan oo dhinacyada u dhexeeya ay qolo walba ay rabto in ay ku muujiso awoodeeda ayaa sidoo kalena waxa uu dib u dhigayaa iskaashiga iyo wada shaqayntii maamulada dalka iyo dowladda dhexe gaar ahaana dhinacyada amniga dhismaha ciidan loo dhan yahay iyo weliba adeegyada bulshada haddaba halkee sii gaari karaa khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka haddii aanan xal loo helin waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah guddoomiyaha xisbiga wadajir
bismillahi ramaan raxiim falastiin waa mahadsantaha ani waxaan isleeyahay meesha waxaa ka muuqata kalsooni darro laba dhinac oo aada u weyn oo weliba ku salaysan in jiritaanka labada dhinac ay ay halis isku yihiin ayaa ka muuqata maamul goboleeda waxay dareensan yihiin madaxda dowladda federaalka ah gaar ahaan qaybta fulinta inay rabaan inay bedelaan oo awooda ay ka tuuraan ayagana dabcan sida muuqata waxay ka cagdhiseen waxa la dhihi karo dowlad dhinacyaal ah oo waatay leeyihiin ciidan isku mida iyo sirdoon maaragtay isku dhafan iyo ciidan isku dhafan iyo guddiye amniga isku dhafan iyo shirweyne qaran ay ku baaqeen doodo badan ay soo jeediyeen oo adag marka waxaan isleeyahay meesha waxaa iiga muuqata in aada loosii kala fogaanayo awal waxaa laga yaabaa inuu kala fogaanshaha ahaa isfahan darri iyo wada shaqeyn iyo xiriir xumo ay ahayd laakiin hadda sida ka muuqata saxaafadeedkooda waxay u muuqataa inay tahay aan isbixinno markaan dhegaystay labada dhinacna xogtooda aan u koorgalayna waa saas ayay u muuqataa oo dhinac wuxuu leeyahay dhinaca kale inuu ka quustay inay heshiiyaanoo ninkii reerka usoo hara hala arko ayay ayay arrintii hadda inay ku socotaa moodaa runtii inkastoo mararka qaar mudmada uu soo kala dhexgeli jiray madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe haddana marna ma aanu xirmi jirin albaabada wadahadalka taa ayaa marka ugu dambeysana keeni jirta xal siyaasi ah dad badan ayaa hadda u arka in xaaladda taagani ay tahay mid midi midi ku taag ah ayna adag tahay in markaasi xal loo helo waxaan su-aashaasi weydiiyey mursal sane oo ah agaasima ku-xigeenka macadka heritage ee magaalada muqdisho dhowaana iyana daraasad ka soo saaray xiriirka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe u dhexeeya horta marka koowaad waxaan aada uga xunnahay in marxaladii siyaasadeed ee dalka ay meeshaas gaarto horayna horaana uga dignay annaga markii aan aan ka hadlaynay markay fadhiyeen mas-uuliyiintaas markay fadhiyeen kismaayo iyo markii ay soo saareen communiquegaba waa waa ka hadalnay waxaan idhi waxaan kasoo saarnay policy brief qoraal kooban aan kasoo saarnay waxaan idhi waxaan intayna faraha ka bixin hala daba qabto sidaba soomaalida waxay dhahdaa ma og tahay balaayo af la qabtay leedahay daba la qabto ma laha marka hala daba qabtaan idhi waa dhici weysay hadda saa ujeediin oo caalamka iyo soomaalida ay fiirsanayso wixii waxay u muuqdaan quus markii hore kismaayo waxay waxay ku yidhaahdeen dowladda waa waa waa waa ka gaabsano lama shaqeynayno waa joojinay wadahadalkii iyo wada shaqeyntii waa joojinay haddana waxaa muuqata waa ka tashanay waa isku tashanay marka meeshaas waxaa kasoo kasoo muuqda in loo socdo laga sii gudbaayo foolxumo siyaasadeed oo loo sii gudbaayo foolxumo kasii xun tii hore oo oo taalayo ah in lasii kala fogaaday mursal ayaa u arkay in khilaafka hadda jiraahi uu yahay mid cawaaqib aan wanaagsanayn keenaya islamarkaana aanay jirin wax weyn oo ay labada dhinac isku qabtaan ama ay ku kala tagaan
marka waxaa muuqda niyajab weynaa muuqda waxaa looga gudbi karna waxaa waaye mas-uuliyadda ugu weyn waxay ku dhacaysaa dowladda dhexe cidda laga raba in ay istaagto oo ay hormuud ka noqoto oo ay tallaabta hore qaado dowladda dhexe waaye nimankaasna warkooda waa caddaysteen hadda waxay leeyihiin annaga waa isku tashanay waa ka tashanay dowladda waa isku tashanay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ayaa hadda u muuqda in qolo walba ay isticmaalayso awoodooda ugu dambeysa si ay dhinac kale uga adkaato waa kan cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka waramaya sida khilaafkan xal loogu heli karo
aniga kow waxaan u arkaa xalka inuu yahay in laisku tanaasulo oo daraf tanaasul muujiyo weliba dadka talada federaalka haya sababtoo ah dadka la doortay hadda mas-uuliyaddii loo doortay dadka soomaaliyeed ay kula xisaabtami doonaan xooggeeda maaha dhammaanteed waa iyaga cidda la laga fiirinayo siday dalka isugu hayso dadkana isku u miday kartana laga qiyaas halbeega la saarayana waa iyaga hadday taa dhici weyso hadda soomaalida markii mas-uuliyad darro muujiso waad ogtahay falastiin awoodda soomaaliya hadda taalla ama xagga ciidanka ama xagga dhaqaalaha ama xagga aqoonsiga ama xagga maaragtay dhismaha dowladnimada soomaaliya hadda soomaaliya intay ku leedahay ma badno waxaa ila quman dadka xilka ku magacaaban ee lagu fiirinayo talada dalka inay muujiyaan tanaasul oo jikaarka iyo kora qoritaag iska dhaafaan beesha caalamka oo inta badan kusoo bixi jirta khilaafyada noocan oo kala haya dadka siyaasadda soomaaliya indheindheeya waxay u arkaan in hadda ay u kaadinayso inta xalka uu ka gaaro meel aan looga maarmi karin waa kan mursalsanay oo mar kale ka hadla xalka doorka hadda furan waxaa waaye in waxgaradka soomaaliya dadka ahlulxal wal caqdiga inay istaagaan arrintan fare ay ka baxaysaa ilaa februaar noola kaadinaya annaga marka laba sano u buuxsan dowladdan roadmap baa la keenaya dowladdan kama adkaan karto maamul goboleedyada maamul goboleedyadana dowladda kama adkaan karaan marka inay is iimaansadaan oo soomaalida ayada ay isbuuxisay indhahooda haddii la waayo dadki ka arrimin jiraan ka arrimin doona oo oga arrimin doona si aan sax ahayn weli oo sida saxda xitaa ma aha marka waa heshiin waayeen dadkan waa isu soo bixi waayeen waa iswaa is arki waayeen caqli ma aha waa inay is arkaan ay isu turaan ay isu naxariistaan oo ay isu tanaasulaan dowladda dhexe bilaawda madaxweynaha bilaawa asaga dalkan loo doortay ra-isul wasaare lama dooranin khilaaf walba oo siyaasi ah oo xilligan gasho soomaaliya waxay dib u dhigaysaa howlihii dowladda federaalk iyo maamulada dalka ay shacabka uga baahnaayeen sidoo kalena wakhti dhaqaale iyo agabyo kale oo muhim ah ayay labada dhinacba ku bixinayaan si ay dagaalka ugu guulaystaan markana aan dib idinkuugu celiyay dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo jaamac buulla jaamac mahadsanid falastiin axmed iimaan dhegeystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay marti iigu yihiin wasiir cabdulaahi sheekh xasan xildhibaan sadiiq warfaa iyo barasare afyale cabdi cilmi waxaana uga hadlaynaa shirka garowe ugu soo gebagaboobay maamul goboleedyada iyo saamaynta xaaladda dalka uu ku leeyahay ugu horreyn aan kusoo dhoweeyo afhayeenka golaha iskaashiga maamul goboleedyada islamarkaana ah wasiirka dastuurka ee koonfur galbeed mudane cabdulaahi sheekh xasan mudane bal dulucda shirka garowe idinkugu soo dhammaaday iyo qodobadii aad ka soo saarteen waxa aad is leedahay xaaladda dalka way kusoo kordhinaysa bismillah waa mahadsan tahay waa ku salaamaya adiga saaxiibada qadka igula jira iyo dhegeystayaasha dhegeysanaya barnaamijkaba shirka wax kale maaha waa iska foorumka caadiga ahaa ee golaha iskaashigu lahaa marba naar lagu qaban jiray baydhabo lagu qabtay kismaayo lagu qabtay haddana garowe lagu qabtay haddana loo ballansan yahay haddii ilaahayna gaarsiiyo dhulsamaraadhan lagu qabto marka shirku mid hadda maanta ku maaha ama ku ekaan doona haddii alla idmo marka wixii kasoo baxana dee wuxuu de forum markii lagu jiro forumkaas dadka iskula jiraaho waxay u samaystaan waa inay isabaleed kareeyaan wixii kusoo kordhay iyo wixii u qabsoomay iyo wixii u qabsoomi waayey marka waaya marka laga taga marka inaad marba meel ku qabanaysaan oo horeyna aad usoo qabateen haddana aad qaban qabateen mar dambena aad duruusamareeb ku qaban doontaan muxuu soo kordhiyey ulajeedada barnaamijkeenu taa ayuu ku saabsan yahay taas waa lagu kala arki dunaa karaa waxaan kuu sheegay hadafka loo qabtay haddii aad ula jeedo ma wuxuu usoo kordhiyey maamul goboleeda maamul goboleeda de wuxuu usoo kordhiyey waxay ka tashanayeen mar kasta wixii ay u arkaan inay isla qaban karaan oo iyagu dhexdooda isla qaban karaan dowladda dhexana dee ay la qaban karaan oo dowladnimada waa la wada leeyahay qolo gaaraya ma lehe waa tahay wixii dee khilaafaad ahayoo jiray iyo waxyaabaha sida laga yeelayo ama sida loo maareynayo unbaa looga hadlay shirka aan u baaqo xildhibaan sadiiq warfaa xildhibaan maxaad is leedahay shirkani uu kusoo kordhiyey xaaladda dalka bismillahi raxmaan raxiim jaamac waan salaamaya adig iyo professorka iyo cabdullaahi wasiirka dastuurka ee koonfur galbeed runtii horta sida aad ku aragtay warmurtiyad kasoo baxay garoowe shan iyo toban qodob ayuu ka koobnaa waxayna xoog saareen waxa weeye dowlad goboleedyadu laba arrin sidaaso ah arrimaha amniga iyo siyaasadda runtii waxyaabo fara badan haddaan nahay golley dowladda federaalka soomaaliyeed anigu xildhibaan baa nahay golaha shacabka waan arkaynay inay ay ay maarata ay si toos ah ay dadda federaalka ay maanaha ay waxyaaba ay gooni u leedahay oo ay taabanayeen oo ay dowlad goboleedyadu leeyihiin ciidamo gaaraan dhisanayna arrimahaas oo kale maaragtay een maaragtay waxa weye sida dastuurku qoraya ogtahay arrimaha difaaca iyo iyo mataqaanaa arrimahaas arrimaha arrimaha dibadda iyo maaliyadda iyo jinsiyaddaba wax wax gooniya u leedahay dowladda federaalka marka arrintaas kus kolley inay ciidamay dhisanayaan inay shirkaas shuubinin qaran ku ku dhawaaqeen saa u sheegtay usamareeb iyo maaragtay waa la isdaliili karaa laakiin saad la socotay waxa waaye dalkan waa ku raacsana wasiirka waa dal naga wada dhexeeya in awoodda la daadihiyana waa wax mataqaanaa federaalka ku dhisan yahay laakiin in laisku xushmeeyo awoodaha sida dastuurka kumeel gaarka u yahay ayaa ayaa muhiim u ah marka waxaan dhihi karaa cabasho waa jiri kartaa ee dowlad goboleedyadu ay ka qabaan dowladda federaalka laakiin markan waxaan dhihi karaa meel laftii ayay gaareen oo maaragtay su-aalo badan oo kusoo noqon doona ayay galeen ma garatay xildhibaan cabasho waaba ay dhaaftay sirna ma ahan ulajeedka iyo halka ay maamul goboleedyadu ka taagan yihiin dowladda federaalka marka miyaan la dhihi karin sababaa ku kalifaya sida ayagaba u dhigayaan waa sidaan kuu sheegay horta dee waa og tahay oo aqalka sare oo dalku wuxuu leeyahay bicameral system oo laba baarlamaan oo golaha shacabka iyo aqalka sare ah aqalka sare oo runtii oo oo oo dowlad goboleedyada matala in uu arrintii ku jiray oo haddana si ay sheegeen baaqooda ay soo dhaweeyeen mataqaanaa xalka ay wadaan saa la socotay xukuumaddu way ka jawaabtay oo guddi wasiire ka kooban ayay u dirtay marka annaga waxaan waa dhihi kar dowladdu federaal dowladda dhexe way dowladda xubnaanka inay wada shaqeeyaan dowladda dhexe ayadia hooyadii ah oo mataqaanaa inay ka warqabaan mas-uuliyad weyn weeye laakiin waxaa loo baahan yahay in maaragtay siday u dhigayaan oo ay macnaha ay leeyihin ciidamaan dhisaneynaa oo macnaha awoodihii dowladda federaalka inay faraha la gelayaan oo way caban karaan saa maqasho madaxweynuhu ugu baaqay mar labaadba inay in lasugu yimaado oo arrimaha laga wada hadlo baarlamaankii aqalka sare ayaa ku jira xukuumadda hadda diyaar ay u tahay marka hal soomaali oo soomaali leedahay ayay shacabka soomaali diyaar u yihiin cabashadoodana diyaar waxaanu nahay in la maqlo oo la dhegeysto laakiin inay maaragtay sida ay maaragtay dadka sii kala fogeynayaan oo dowladii xubnahan ka ahaa waa waad garan kartaayo waxaa lagu jiraa waxaan dhahnaa season election doorasha xilligeeda lagu jiraayo marka waxaan dhihi lahaa ha laga wada shaqeeyo sidii cabashadoodana loo dhegeysan lahaa oo xaq bay uleeyihiin inay wax tabtaan laakiin maaragtay waayahay federaalka maaragtay sidaas waa mahadsan tahay xildhibaan xilli doorasho laguma wada jiro waxaan u malaynayaa maamul goboleedyada qaar ayaa ku jiro aan u gudbo barasare afyare cabdi cilmi marka aad fiiriso shirka kusoo gabagaboobay garawe iyo warmurtiyeedka ay soo saareen golaha wadatashiga maamul goboleedyada maxaa kaaga soo baxay waa mahadsan tahay runtii horta markii hore waxay ahayd xiriirka waa u jarnay haddana waxay tahay nuqurka doodba meesha taalla waa isku tashanay oo waa ka tashanay nimanka dowla dhexa ah i think arrinkaas isaga ah yani fahamkaasa kasoo baxaya ama sabab ay dowladda dhexe mas-uul ka tahay ha noqoto ama sabab kale ha noqoto ee waa waa waa wa i think nuqurku waxa waaye de mar cid dowlada oo aan hadda kadib aan aan ka warsugno ma jirto camal wax u dhigma lisaanulxaalku noocaasu u socdaa ee waa inaan anagu ka tashanaa oo aan isku tashanaa i think goboladu hadda meeshaasay arrintooda intay muddaha u socotay haddana meeshaasay gaartay oo ay ay ay maraysaa maanta waana nasiib darro nasiib darro weyn oo hadda kollay uu soo kororta waaye in wixii awal la isku celcelinaya hadda ay hadda sii kala tagaan waana aaminsanahay aniga hadda in dhibkaas dhacay aysan dowladda dhexe ka marnayn mas-uuliyaddeeda ay actually qaybta ugu weyn ee iyadu leedahay laakiin sidii hadda wax looga qaban lahaa ama loo abaari lahaana hadda maba joogtaba hadda way sii escalate garaynaysaa oo bahasha hadda koray u socotaa marka waxay ku kumanaan lahaydaan isleeyaha hadda gobolladu waxay dhihi lahaayeenba waa dheheen laakiin goboladan dowladda dhexe reactionka ay la timaado ama sida ay hadda uga fal celiso ayaa wax badan ku xirnaa doonaan taasaan waan usoo noqon doonaa golada dowladda dhexe waxa ay ka samayn karaan iyo waxa hadda ay sameeyeen tillaabooyinkii hadda ay qaadeen sida ay wax u bogsiin karto laakiin aan u noqdo wasiir cabdulaahi mudane markaad fiiriso dooda xildhibaanka ma isleedahay waxbaa ka jiro in kasta oo ay isla xisaabtan bannaan tahay haddana inaad gacan dhaafteen oo waxyaabihii dowladda dhexe ay iyadu xaqa u lahayd aad riqsanaysaan waa mahadsan tahay brofesorkuna waa mahadsan yahay siduu udhigay runtii aada ugama foga waa uun daliil lawada leeyahay oo qolof safri weysay marka wax naga dhexeeyaan waxayna xumaadaan hawe managerka waa iska caadi oo dadku ilaahayba uguma talagelin isku fikir noqdaan marka cid kasta ha qaldanaatee inaan xilligii loo baahnaa la xalin adna aada moodo inay hadee waa iska iyaduna dabeeca dabeecadda insaanka wuxuu hadday daahaan xalkoodu ee inay soo xumaadaan mooyaane inay hagaagaan waa waa yar tahay in la ilaahay inuu ku talagala mooyaane taa marka waa iskade dalka mas-uuliyadda waa ka wada saarantahay dowlad goboleedeed dowladda dhexe walowda dowladda dhexe markasta laga rabaa iyadoo tanaasul ana ay u fahamto inay tuulada uga xagayso soomaaliya iyo muqdishada ay joogto iyadoo ay madax ka tahay oo mas-uul ka tahay sii tabasha ay jirtana ay xaliso taa marka waa waa wax badan ugama fogi brofesorka wixii un de keenay in warku sidaas u adkaada maantana de waa wax un jirayo la wada sugayay oo mar haddii iyadoo tabasha jirtay oo xiriir baan hakinay baa la yiri hakiski hakiski aan wax laga qaban laysku yimid hakiski in garaafku sii kordhayo waa dabcan la filayay hadda qudheedana weli dariishada lama xirin oo warmasleedka intiina akrisay waxaa loo baneeyay golaha aqalka sare xalka ay ku jiraan hadba siday u keenaan in loogaga dambeyn doono xalka marka weli marna muslimaan nahay oo quusan mayno marka xigana hadda kuma jirin warku qaybtii wadahadalka waa waa u fureen waa waa u furantaa weli waaya xalahoo ka yimaada dhinaca golaha sare tan kale waxaan rabaa saaxibka iyo xildhibaanka ku jira wuxuu yidhi waxyaaba dowladda dhexe lahayd bay galeen maamuladu waxay la tahay dowladda dhexe waxa ay lahayd oo hadda ku yacni lagu xadgudbay oo sida uu soo hadal qaaday immigrationka arrimaha dibadda ciidamada intiiba lagama hadal maare maanta arrimaha dibadda lagama hadlayn halka la joogaa waa garowe cidda laga codsaday inay dhexdhexaad noqoto waa baarlamaankii aqalka sare mar haddii intaas la jooga waxay la tahay inaan ku wada jirno weli xandaadkii annaga soomaali ahaan naga dhexeeyey tan kale oo ciidamada soo hadal qaaday ciidamada la dhisayaahi ama hadda maamul goboleeda u joogaahay waa ciidamo local police ah in la fahmo waayo dadku inay kala fahmaan waa filayaa xildhibaanka inuu laftarkiisu aada u yaqaano federaalka dowladaha uu ka jiro ciidamadu waa laba heer mar kasta hadeertaana maamul goboleedyada waa joogaan ciidamada ayagoon ka qaadan dowladda federaalka oo dowlad goboleedku mushaarka siiyo oo booliis ah waa tahay marka wax laga hadlayo waa kuwaase maaha wax kale wasiir marka la isku daro hadalka rofesor afyare iyo xildhibaankaba waxaa ku yara jirta rag iska celi iyo rabbi ka baq isku meel ma galaan maamul goboleedyadu inkastoo xisaabtankii laga doonayay ay ku jiraan xaqna ay u leeyihiin haddana cantoobsi kale oo siyaadaha jiro marka ma ku raacsantaha
haddii dheer jiro weli maxkamadda waa gudahaya waa golihiisa aqalkii saraa ku jira oo dabcan si toosa iyadoo dee layswada matalo dowladda dhexana ay waxay dowlad u tahay ay tahay dalkao dhan dowlad goboleedkuna dee waxa uu dowlad yani ku yahay oo amba astaanta lawada hoos jooga ay calanka qaranka wada tahay haddana maxkamadda weli la sugaya go-aanka haddii maamul goboleedu qaldan yihiin iyo haddii dowladdu qaldan tahay waa aqalka sare marka maxkamadaas weli waa noo furan tahay meel dheerna nagama jirto insha allah waana waana filayaa inay wax xaqiiqaho constitutionka aan laga wada bixin laiskugu imaan doono insha allah tahay dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a oo aanu toddobaadkan kusoo qaadanayno shirkii golaha wadatashiga iskaashiga maamul goboleedyada ugu soo gabagaboobay garowe shalay oo ay warmurtiidyadii ka soo baxay hadalhayn badan dhaliyeen waxaa barnaamijka noogu marti ah barasare afyare cabdi cilmi oo culunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda qatar wasiir cabdulaahi sheekh xasan oo ah afhayeenka golaha iskaashiga islamarkaana wasiirka dastuurka ee koonfur galbeed iyo xildhibaan sadiiq xirsi warfaa oo ah xogayaha guddiga difaaca ee golaha shacabka xildhibaan sadiiq haddii aan u gudubno dhinaca kale marka la isku daro hadallada barasare afyare iyo wasiirka waxay labaduba tilmaamayaan in dowladdu mar ay iyada mas-uuliyadda inta ugu badan leedahay in khilaafkani uu yimaado mar labaadna in halkan uu gaaro iyo xal u raadinteeda ay ka gaabisay maxaad ka odhanaysaa intaas horta intaanan dowladda federaalka iyo ka gaabisa gelin waxaan rabaa inaan wasiirka dastuurka ee koonfurka baa xasuusiyo qorshihii amniga qaranka soomaaliyeed baan ka hadlaya aniga oo ahaad ay ku heshiiyeen oo anaguna baarlamaanka haddaan nahay golaha shacabka aanu ku sameynay amendment xitaan oo ahaa qorshihii lagu dhisaayay sideed iyo tobanka kun oo ama saddexda kun oo gobolada ah kadibna mataqaana dowladda federaalka iyo soddon iyo labada kun oo booliiska ah oo laakiin dowladda federaalku iyadu ay hogaanka lead ku leedahay marka anaga waxaa weeye in oo lagu dhisay hogaanka qaranka soomaaliyeed amniga qaranka soomaaliyeed oo saddexdii bil bashira wala socdaa marka annaga waxaa muhiimadu ay tahay waxa weeye walaal bini-aadanka waxaa isugu dhow carabi ilko iyaguna waa isqabtaan marka in ay la iska qabsanayo dad markay wax ka wada dhexeeyaanna ayaa waxaa la isku qabtaa marka annaga horta baarlamaanka waxaana looga fadhiyaaba shuruucdii ee maaragtay xegi lahayd oo maaragtay koorka oo ah macnaha centerka oo ah macnaha ee dowladda federaalka ee periferiga oo dowladaha xubnaha ka ah sharciga hegi lahaa oo mataqaanaa ay si wanaag u wada shaqeyn lahaayeen waa shuruucda waaweyna laga sugaayo oo waxyaabaha aas-aasiga oo dalkan loo baahan yahay horta in mataqaana laga heshiiya u baahan tahay sidaasay tahay haddana dowladda federaalku sida hadda aad la socotid madaxweynuhu baaq buu u diray casuumaya imaada dhahayo mar labaad ba haddana loo diray waa waa la socotay xalku waa noqdaa xal soomaaliyeed laakiin hadda ad artay baaqooda waxay kusoo qoreen inay sulugsan yihiin beesha caalamka marka waxaa garanaysaa in dad in dadkii beeshii caalamku ay garatay in xalka soomaalidu ku jiro soomaalidu ay leedahay soomaalida idinku xalkiina xalista marka runtii wa marka waxaa maamul goboleedyada iyo anagu ugu baaqaynaa waxay tahay waxa weeye dalkan annaga ayaa wada leh haddii dowlada dhammaanteena waa naga wada dhexeeya marka xalkeena ha noqdo xal soomaaliyeed gol hadday soo dhaweeyeen aqalka sare siduu ugu jiro anagu waa ku faraxsannahay laakiin usan anagu dadban korna looga imaan oo aan beesha caalamka na soo dhex galaay waxaas macnaha wax shaqeynaya ma xalku waa xal soomaaliyeed annaga ayna looga baahan yahay wixii inaan xalisano aanan inaan lasoo dhex gelin ma garatay waxaan aaminsanahay ku kalsoonahay intaas la gaarayo xildhibaan aad ayaad u mahadsan tahay barofesor afyare cabdi cilmi haddii aan fiirino oo hoos u galno qodobada ka soo baxay shirka warmurteedkiisi waxaa ka mid ahaa saddex qodob bay isugu soo ururayaan arrimaha amniga siyaasadda iyo xisbi cusub oo la samaynayo marka kan amniga horey ayaa loo taabtay haddii siyaasadda iyo xisbiga cusub oo la samaynayaba aan isku qaadno maxaa ku cusub oo aan hadda isdhihi karnaa wacyiga maanta soomaaliya ka jira waxbuu ama ka bedeli karaa ama culays fududeyn buu keeni karaa maya wax cusub horta ma jiraan waayo wax hadda oo dastuurkan oo qadyada ahna weli arrinta power sharinga oo haddiiba federalismkan la sheegaa oo sax yahay oo la qabo oo dadku qaateen haddii isagaa la fiiriyo weli ma wax dhamaystiran oo meesha yaalla oo awoodo ah oo kala muuqdaan ma jiraan oo hadda runtii siyaasadda problemka ka dhalanaya waxa waaye meeshii baan wax hadda lagu kala bixi karaa jirin oo xitaa haddii meelaha qaarkood wax lagu sheeg sheego haddana qolobo kaleeto waxaa jira qolo walbaa sheera ku afisanayso marka horta asalku waxaa wuxuu ka ka halaysan yahay nidaamka la sheegayo inuu yahay nidaamka dalka oo la qaatay iyo xeerarka meesha yaalla iskuma nooc ma aha waxaan kaloo isku nooc ahayn dhaqanka dhaqan hadda waxaa jira ah nidaamka meesha ka jira dhaqan oo iska kun federaal ah oo noocan maa goboladu waxay rabaan ay samayn karaan ayaa jira oo iska qolo walba ay suuradooda iyo nidaamkooda iyo citizenshipkooda iyo waxooda ay gaar u qoratay oo ay kaas ayagu isticmaasho mar mar markii xaaladdu adkaatada marka wax hadda soo kordhay oo maanta shirka garowga ka dhashay ma aha mushkila jirtay oo jiitamaysay oo sool iyo tobankii sano hadda ugu dambeysan jirtay unbaa marka dhinac ka bursanaysa ayadaas unbayna hadda ay tegaysaa ayadoon xal loo helin hadda wax oo weyn oo laga qaban karo hadda iyoma muuqdaan aniga waad mahadsan tahay waxaanu kusii durqaynaa gabagabadii barnaamijkeena marka waxaan jeclahay inaan wasiirka inta aanan xalka u gudbin aan weydiiyo qodobadii aad soo saarteen khaasatan in xisbi siyaasadeed oo ay maamul goboleedyadu leeyihiin la samaynayo miyaysan u muujinayn dadaalka ay maamul goboleedyadu samaynayaan marka horeba inay awood raadis ahaayeen oo heer dowladda federaalka inay ka qayb galaan balse aysan u dagaalamaynin una ordaynin wixii hadda loo igmaday ay ahayd inay goboladooda u adeegaan waa su-aal si isugu dhex daran laakiinse intaan ka fahmay haddaan sheego horta qof kastoo soomaaliya oo muwaadina amba maamul goboleed ha joogo amba maamul degmeed ha joogo amba maraykan ha ku noolaadee dalka inuu hogaamiyo amba hogaanka sare uu ka noqdo ama qolada hogaanka sare uu la shaqeeya wax ka maanacaya male oo hadda taasi hadda haddiiba xataa damaca sidaad udhigta loo dhigo oo nimanku madaxda ka ah maamul goboleedadu waxay rabaan inay dalka hogaamiyaan wax hadda ada taas diidaaya ma jiraan way soo hogaami jireen waxaa kamid a guddoomiye hore baarlamaanka waxaa kamid a ra-iisul wasaarihii qaranka marka dabcan taasi ma noqonayso wax hadda laakiin dheeriya laakiin wasiir ooda ooda dhacameed midma mar baa la siibaa oo waa in la kala hormariyaa hadda madax maamul goboleed weeye marka labada la iskuma hayn karo in maamulkii gobolada la- la hayo adigoo mahadsan jaamac anaga anaga hadda doorasho xilli doorasheed oo qaranka muda ku jirna macnaha nimankaan hadda berri berri dambe inaan doorasho dhacayn oo qaranka saad ogtay ogiin anaguna aan ogahay lagama hadlayo nimankaan hadda een, yacni doorashada qaranka waxaa ka sokeeya kuwii maamul goboleedyada oo puntland ka dhacayo koonfur galbeed ka dhacaya oo yacni ka jira ka dhacaya haddii laa yidhahdo jubbaland marka yacni eh, waxaasi waa iska mustaqbal xisbi in la sameeyana waa nidaam hore loogu heshiiyey madasha qaranka markii la aasaasay dowladdan dowladda ka horeysay ayaa waxaa la go-aamiyey in two thousand eighteen la suubiyo axzaab xildhibaanada hadda saaxiibkay kamid yahay xataa qasab uga dhigaya inuu xildhibaanku xisbi ku biiro intaan december la gaarin eighteen marka wixaankaas ah siyaasadda in four bounty five laga kaxeeyo oo axzaab ugu yimaado multi party system wadanku noqdo heshiis hore loo gaaro bay ahaaday marka xisbiyaduna dee wuxuu xisbigaana wuxuu kamid yahay kuwii ka horreeyey haddii uu ku guuleysto wadanka hogaankiisana ahlan wasahlan xisbi waxaa loo dhisay in dalka lagu hogaanshaday in lagu cadaadeysto looma dhiso Waaya.
siyaasadaa loo taagan yahay xisbiga Waaya, jirta.
waaya.
marka taas waxay la tahay inaanay ahayn dhaliil aan siiyo brasare afyare cabdi cilmi marka aad eegto xisbiyada la samaynayo soomaaliya khaasatan kan ay hadda maamul goboleedyada ku dhawaaqeen si ku meel gaarana eh, guddoomiye uu uga sii noqonayo eh, madaxweynaha puntland cabdiweli calagaas muxuu u ekaan karaa baad is leedahay habka ay xisbiyadu u samaysmayaan khaasatan kan uu u samaysma wallahi hadda waxa oo horta xisbi inuu samaysmo wax dhiba ma laha laakiin hadda tani waxay leedahay eh, hab kaley u- u- usoo maaragtay eh, ay u habaysan tahay sida muuqata waxaad moodaa inay rabaan inay irrelevant ka dhigaan dowladda dhexe taasaad moodaa ayaga laga fahmaya say rabaan eh, cabdullahi hadda waxaa la moodaa inuu rabo inuu ku inuu ku dadaalayo inuu oo- oo si kale u- u- u macneeyo laakiin xaqiiqatan eh, nimankan hadda goboladu waxaad moodaa inay rabaan inay dhahaan dowladda dhexe waa waaban ka maaranayo waxba yani dowla maamul maamul maamulkaas aan ahayn aan anagu rabnaa iyo wax lamid a marka haddii saas tahay eh, i think way igula qalban yihiin oo waxa in xal intaa ka duwan la raadiya ila kuman midda labaad oo ayadana runtii muuqata waxaa waaye nimankan dowladda dhexe xamara oo aan hadda farsamana haynin eh, ay wax ku qanciyaan awood ay hadda wax ku qasbaan aan haynin oo oo runtii ayaga laftirkooda dhibaatada sii sameeyo oo meel weyn oo oo mar maalintii kismaayo la joogay meel ay ka qabashada haydaa jirtay haddii xataa markaa wasiirka arrimaha gudaha iyo xisbiyada iyo markaa si fiican loo howlgelina laakiin waxay yidhahdeen waan ignore garaynaynayo waxba kasoo qaadi mayno oo shariif xasanna waan eryeynaa eh, eh, cabdiwelina waxaan ku eryeynaa january yani caqliyo noocaas ay markaa berigaa la yimaadeen Eh, kii ayaa ayaga maanta kusoo noqoto oo dowladihii goboladuna ay leeyihiin kibigoodba waxaan ka dhigaynaa irrelevant oo aynu noorgaraynaynaa ayagana marka wax hadda uu farfar ku taag waxaan ahayn meeshaa kama muuqdaan inta aanan sadiiq siinin aan u celiyo eh, wasiir cabdulaahi bal inuu arrintaa wax ka yidhaahdo barasar afyare wuxuu leeyahay eh, waxbaa ku jiro samaynta xisbiga sidaad u dhigtay maaha waa maasay profesorku waxaan ka aadayaa kelmad oo yiri een, waxaa ka muuqata inay dhihi rabaan dowladda laga aan ka maaranay dowladdan ka maarnay cod dhigi kartaa ma jirto dowladnimada soomaaliya waa hal dowla waa hal qaran waa hal een, muxuu ahayto calan in la is inkiro oo la is ignor gareeyo oo dowladduna ay ignor gareyso sida profesorku sheegay maamulada maamuladuna ay dee qarankay ku faanayeen oo iyagu dee so- waxaan nahay soomaali dow- hal dowla adduunyada laga yaqaana waana tan muqdisho fadhida technically yaa la isku hayaa meeshan iyo sida profesorkuba sheegay xalka oo qolada dowladdu ay u aragtay een, hebelna waa baxaya hebelna waa baxaya oo istiraatiijiyada aada u liidataa waxaani doorasho waaye you never know qofka soo noqonayo qofka baxaya dowladdu waxay la tahay istiraatiijiyada hadda sida hadda doorashada ugu horeysa november aad arkeyso een, in bullet proofyo rag musharaxiina la siinayo oo yacni dadki lagu sii diraayo dad baahan oo yacni hadda bishan dhexdeeda boqol qofooda dhaawaca ka u taalo oo kontameeya dhimatay in dowladda kharash intaa la ag iyo gaari intaa nin musharaxa wax kala haya aanay jirin in diyaarad loo ijaare ee, la- gaariguna laba boqol joogo diyaaradda qaadaysana soddon kun joogto labada maalin haddaan soo dhaafna istraati oy garan weysa xataa bullet proofka wax ma doorta xildhibaanada meesha jira Waaya, inay waaya.
normal ka dhigaa waxa marka hadda istaraatiijiyada dowladda wax noocaas u yaalla waaye marka ma maxal haddii aanay hadda caqli kale usoo kordhin wuxuu siday ufog yihiin Aan- ayagaa ufogeysay laakiin marnaba ma dhacayso uh, am sure in la yidhahdo dowladu ma jirto iyo jabhadaan nahay iyo hadda shirdigu heshiiseenba waxaasi ma jiraan mana waaya aan intaan aan ogahna qorshaha kuma jirto aan siino xildhibaan sadiiq xirsi warfaa xildhibaane waad maqlaysaa barasare afyare iyo wasiir cabdulaahi sheekh xasan halka ay mariyeen maxaad ku daraysaa horta waxaan ku dari lahaa warmatiyeedka saa ku sheeg professor conway shirweynaha qaran iyo horta xisbigana inaa artama wartumiyeedka ina wartumiyeedka warmatiyeed kasoo baxa inaa fiirisa maaqaan waxay leeyihiin baarlamaanka bala hadlayaa inaysan aqoonsan doonin sharciyada kasoo baxa sida sharciga batoolka sharciga xisbiyada sharciga maaragta doorashada iyo mataqaana ay leeyihiin guddiga garsoorka adeega garsoorka anadisiri waxyaabahaas oo kale waxa weeye dowlad goboleed kasta dad ayaa xildhibaano ama senataro ayaa ku matala dowladda federaalka soomaaliyeed dowladdan federaalk federaalka waa dowlad mataqaana shacabkii dhammaan ummadda soomaaliyeed ay wada matalaan wey oo wax la wada leeyahay marka horta dowlad goboleedyadu mar walba waa yidhaahdaa waat waa inay ku kalsoonaadaan dadka ay usoo diraan inay kamid kamid noqdaan dowladda dhexe midda kale dhaqanka inaan bedelna ah waa inaan barnaa dhaqanka ah hal madaxweyne hal waqti hadda dowladda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda dalka soomaaliyeed waa maxamed cabdullahi farmaajo wuxuu leeyahay term fixed waqti la doorto iyo waqti u dhaco waxa weye qofkii xisbi gelaya xisbi siyaasadeed iyo xisbiga door marka sida processkaas oo dastuurka dhigaya loo maro xaq ayuu uleeyahay inuu tartamo waqtigeedii marka la gaaro oo sadiq ma waxaad leedahay maamul goboleedyadu waxay diidan yihiin ma waxay ma waxaad leedahay maamul goboleedyadu waxay diidan yihiin in maxamed cabdullaahi farmaajo uu madaxweyne yahay xasan cali kheyrena uu ra-iisul wasaare yahay maya anugu dhihi maalaka waxaan ka wadaa dhaqanka soomaalida inaan marano hal madaxweyne hal waqti oo ah dhaqanka macnaha muhiimadda ay leedahay waxay muhiimadda weyn ay leedahay waxa weeye in maaragta arrinta leeyahay shirweyne qaran ayaan isugu yeeraynaa ikaad jaamaca dhex gelin shirweyne qaran isugu yeeraynaa dhulsamareed la leeyahay oo arrimaha bulshada loo yeerayo waa wax arrimo waxa weeye kale oo dana kale laga leeyahay laakiin haddii la rabo la rabo in xal la helo oo ay dowlad dowlad goboleedyada maalin dhaweed oo kale wasaaradda maaliyadda waxay waxay waxay tiri budget supportiga ama lagu taageera dowlad goboleedyada waxay tiri soo dirsada mataqaana wax cad oo akuri lah wax macnaa cad oo anaa cash wixigaa laga baxay cash la siinaya wax waa laga baxay program soo dirsada waya ee dowladda federaalku taageeri doona sadiq waqtigaan waqtigaa ciriiri ah aan siino aan wasiirka siino aan meel yar ka soo waa mahadsan tahay labada arrinuu soo qaaday xildhibaanku waa mahadsan yahay oo uu ku leeyahay hadda tii ugu dambayso kale wasaaradda maaliyadda am sorry wallahi aniga waa inkiraya caawa dhan waxaan rabayba inaan iska aanan soo qaadin in wasiirka maaliyaddu oo warqad soo qoro facebook soo dhago xisaab celin bangiga adduunka lacagta uuna siiyey si wax laydinka siiyo muxuu ahayto warqad soo qorta uu facebooka soo dhigo masana weliba de xildhibaanka uu ku doodo waxay ahayd in lagasoo jawaabo rad waxay la tahay nidaamka dawliga aan naga wada dhexeeya ilaalin buu u baahan yahay marka hore sharaxka waxaa kamid a wasaaradda maaliyaddu adressay leedahay tan ay la hadlaysay wasaaradaha maaliyadduna adress bay leeyihiin marka wasiir wasiirka xukuumadda muqdisho fadhisahay markii kismaayo communiqegana warqad buu soo saaray uga hadlaya wax noocaas oo kalea hadda shalayna mid kaleo noocaas oo kale u soo bablish gareeyey oo sagaal jirku gara karo in loola jeedo ee nimankani tuuga yihiin oy lacag xadeenaya waxyaaba lamid a iska dhaaf qof weyn unu ka hadla marka wasiirku mar haddii uu garan waayo xataaba haddii ay jirto in xisaab celin loo baahan yahay lagama rabo tobanka milyan oo soomaalida ee facebook isticmaasho lagama rabo inay ka jawaabaan waxaa laga rabaa inuu udiro meeshay ku haboon tahay wuxuu soo hadal qaaday sidoo kale xilli kasta waa run madaxweyne kasta xilli buu leeyahay dhib ku haysataa xilligiisa farmaajo kumanikegana kuma jirin madaxweyne maahana lama dhihin waana la mar kasta lagu xushmeeyaa waya waxaan rabaa marka midda kale uu soo qaaday uu yihi dib u heshiisiin baa lagu yeeray absolutely dib u heshiisiin wax la yidhaha loo yeeray ma jirto forumkii socan jiray oo shalak ismaail lagu qabtay oo garow hadda loo fadhiyo shala baydhabo lagu qabtay ayaa waxa lagu soo kordhiyay arrimaha ururada bulshada rayidka oo mar kasta iyagu dhexdhexaad ka ah siyaasadda inay yimaadaan wasiir wasiir wasiir waad mahadsan tahay listen wuxuu yiri wuxuu diidan adaa mahadsan wuxuu wuxuu yiri wuxuu diidan sharciyada baarlamaanka ansixinayo sharciyada baarlamaanka ansixinayo walaalo waa heshiisyaal la gaaray agreement baydhaba u dambeeyey national resourcega waa waa laga hadlo waa ku qoraa sida loo qaybsanayo khayraadka waddanka hal qodob oo heshi agreement baydhaba laguma soo dirin xukuumadda heshiisyada ay rabto inay baarlamaanka ku gudbiso waan aragnaa koobigi marka dalku hade haddii aan wixii shala aan wada gaarna aan la fulinayn waxyaabaha sii keenaya in xukuumadda muqdisho mar kasta
waad mahadsan tahay waad mahadsantahay hadalkana hadalkana aan wadaagno jaamac inaa arrintan waxa weeye anigu waxaan idhi shirka dhuulsamareeb waxa weeye shir weyne qaran bay bay yidhahdeen qeybaha kala duwan bulshada isugu imaada madaxweynaha jamhuuriyadda dalka soomaaliyeed baa maamul goboleedu wuxuu u diray laba jeer loo diray la yidhi imaada arrimihiina aan ka wada hadalno sidaan u sheegna waxa weeye goli aqalka sare ayaa ku jira xalka soomaali soomaali ayaa iska leh inta mataqaanaa meelaha isku dayaaya in la in la garab maro waad waa mahadsan tahay dadkiina sii kala fogeynaya sadiq waa mahadsan tahay waktiga ayaan noo saamaxaynin waxaan jeclahay barnaamijka inaan soo gebagabayno oo mid kasta oo adinka idinka midana aan siino fursad xalka wuxuu yahay inaad sheegtaan marka waxaan jeclahay inaan adiga kugu horeeyo xildhibaan sadiiq xirsi walfa soomaalidu waxay tidhahdaa biyo meesha gudan bay isugu yimaadaan brofesorkana afka ayuu ku dhuftay wasiirkana afka ayuu ku dhuftay adiga laftirkaagana waad soo cararbowday in meesha ay wax ka quransan yihiin ay tahay baarlamaanka oo aan dhammaystiraynin dastuurka federaalka ah si dooduba ay usoo yarato dabcan isla xisaabtan mar walba maguu jiri doonaa xalka goormee laydinka helaya adinka aad baa umahadsan tahay jaamac marlabaad u mahad celinaya dadka igala qayb galay walaal xalka horta wuxuu ku jiraa xalku xal soomaaliyeed wey waanu ku faraxsanahay in maaragtay doodahanu aasaasiga ah inay dhacayaan laakiin waxaanu aaminsanahay haddii aan qof walba uu qaato doorkiisa oo hay-ad walba oo dastuuriya ee doorkeeda qaadato adugu way kala gaabin karaan laakiin waxaan hadda kolley waxyaaba badan ayaa socda aqalka sare dadaal ayuu wadaa madaxweynuhu baaqa ayuu mataqaanaa u dira dowlad goboleedyadu walaamniga inay kasoo qayb galaan aniga waxaan ilaa hala wada fadhiisto hala halka si wada jira inta loo wada raadiyo inta la ilaa beesha caalamka waxyaabaha dowladda federaalka ee guusha weyn kasoo hoysatay waxaa weeye arrimaha dibadda waaya in maanta la yidhaahdo arrimihiina arrimihiina xalista waad mahadsan tahay waad mahadsan tahay sadeeq arrimo guda ayaan ku jirnaa arrimaha gudaha ayaan ku jirnaa waa mahadsan tahay wasiir cabdulaahi sheekh xasan maxaa xalka uu ku jiraa oo dhinaciina xal ahaan laydinka helaya xalka wuxuu ku jiraa in horta marka hore dastuurka naga dhexeeyo aan dawladda ku nahay oo iyuba dhamaystirnaane noo qoran lagu wada dhaqmo oo qolo walba hogaansamto iyo madashan maaha madasha dad badan waxay ufahamsan yihiin inay kismaayo kasoo bilaabato madasha hore u jirtay iyadoo waa ti xamar la iskugu imaan jiray madaxweynaha federaalka iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiya kasoo qaybgal jiren waa kuwii daydhaba hadda u yimid shirka ugu dambeeyay way joogeen wixii madasha lagu gaarana in la fuliyo oo dawladda laga sugaya sidii wadada baydhaba inay furtaan ku ogeenay oo waxaa kamid ahayd heshiiska ugu dambeeyey wadada xiran ee muqdisho baydhaba xariirisa heshiiska agreementa baydhaba ay ku jirtay halkii ay baruufyada ay baydhaba geyhaysa jidka marsii lahayd diyaaraday baruufya kusii qaadaysaa marka uma qorshaysna marnaba waaya inay wadankan nabadgelisa wax kasoo ka ka qabato marka intii taa laga gaarayo ka aaminayso sidaas ma filayo in isu dhawaasha iman karto waa tahay brofesor afyare cabdi cilmi sida aad maqlayso waxaa jiro weli kala fogaansho sii socdo marka maxaa xalka uu noqonayaa si loo gaaro isu soo dhawaasho labada dhinaca mase suurtagal tahay in baarlamaanka iyo madashu ay wada shaqeeyaan oo dowladda federaalka ah ay labaduba la xisaabtamaan horta hadda sida muuqata labada qolo midkoodna xal diyaar ma aha waayo waysi mid walba ay xilka kasoo shareeraysaa dowladda dhexe xaqiiqatan marna dan kama lahayn dacadna kama lahayn inay xal hesho arrintu markii kismaayiin iyo kasii hore ay joogtay waxaana ay sii yara xumaanayeen ayay wax ka qaban lahayd hadday rabti ka qabato hadda laftirkeedana uma jeedo waxay isleedahay bal doorashooyinkan cid aad ku saari kartaan ku saara qoladan kalena waxaad moodaa inay ayaguna hadda rabaan sida dawladdu yeelaysa inay yeelaan oo ay ay ignor gareeyaan oo ay under oo mararka qaarkood ay ismoogeysiiyaan dawladda dhexe iyo doorkeeda oo dhan marka hadda bahasha halkaasay ku socotaa marka ma hurayso in lasoo dhexgala ma hurayso ma hurayso international communityga la sheegayo dawladda aan hadda meesha joogta international communityga dhisay ayagaana haaya xamar ayagaa ilaaliya oo meesha ku ilaaliyo ku haya marka kuwan kalena ayagaa waxsiiya marka horta qoladii meesha isuu keentay akhirka inay isuu yeerto oo hadda laftirkeedana aan ka maqnayn aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin dhammaantiinba barnaamijkeena faakadaata toddobaadka oo aanu ku soo qaadanaynay shirkii golaha iskaashiga maamul goboleedyada ugu soo idlaaday magaalada garowe ee caasimadda puntland faakadaadda waxaa nagala qaybgelayey cabdulaahi sheekh xasan afhayeenka golaha iskaashiga maamul goboleedyada islamarkaana ah wasiirka dastuurka ee koonfur galbeed xildhibaan sadiiq xirsi warfaa oo ka tirsan golaha shacabka dowladda federaalka ahna xogeyaha guddiga difaaca ee isla golaha shacabkaasi iyo barasare afyare cabdi cilmi oo culunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda qatar dhegaystayaal inta barnaamijkan oo kale aan ku kulmaynana waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
kaasina waxa uu ahaa jaamac buulle jaamac oo nala socodsiinayey barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a dhinac kalena haddii aynu eegno magaalada laascaanood waxaa maanta uu dab qabsaday qeyb ka mid ah suuqa magaaladaasi dhibkaasi oo markii dambe lagu guulaysto in la xakameeyo ayaa khasaare u geystay goobo ganacsi wariyaha v o eda cabdikariim olol ayaa warbixintan kooban dabkaasi kasoo diray inkastoo haddana dabkaasi la xakameeyey waxa uu saameyn ku yeeshay dhowr iyo labaatan meherdood oo kuwa ganacsiga ah xilliga dabkani kacayay oo ahayd salaadii jimce oo dadka meheradaha badankoodnu ahayeen kuwa xidhan ayaanu halkaasi waxaanu kula kulannay qaar ka mida dadka iyagu meheradaha ku haystay kan markuu kacay waan u dhowaa ku orodnay oo aadnay dowladda hoose si aanu dandamiskii aanugu soo wargelinno nasiib wanaag waannu soo hellay dandamiskii waxaanu nimid dabkii oo aad u holcayo oo aan la maarayn karinin laakiin ilaahay wuu nagu guulaysiiyey inay maareeyaan oo ay demiyaan wuxuu saameeyey baan odhan karnaa meherado gaadhaya ilaa labaataneeyo meheradood qaarna way gubteen oo waxa lagama saarin qaar kalena alaabahoodii bannaankaay daadsan yihiin oo waa laga guray alaabihii dabkana sidee buu bilowday markii hore weli laysma weydiin sababtuu ku bilowday laakiin markii hore hal sandaqad baan dareemanaa inuu ka bilowday oo sandaqadaha meheradaha ahaa ee meesha ku yaalla ka mid ahaa waa sida sida loo xakameeyey iga warranaya qaabka gurmadka dadka yimid meesha xillii salaaddii jimca ayay la geli raba salaaday ahayd oo iska adag aniga kula hadlaya markaan salaada anoo u weysaysanayaan dabka arkay oon ku orday iima suurtagelin inaan jamcii ku tukado marka waxaa xoogaan nagu yara dhacday in la iswaawaayey booyadii maqan salaadii oo lagu jiro xilli adag ba iska ahayd laakiin nasiib wanaag iyo meheradii oo xidhanoo dadkii salaada ku jiraan waxaan wacnay rag badan oo meherado ku lahaa meesha laakiin way naga qaban waayeen telefoonkii ilaa aan maasayju dirno oo nidhi war meheradihiinni baa gubanaya marka xilli adag bay ahayd in la maaray
geesta kale xogayaha dowladda hoose degmada laascanood ayaa v o a waxay wax ka weydiisay sida dabkaasi uu kacay iyo waxyaabaha sababay
dabkaas ilaa hadda xaqiiqda dhabta ee uu ka dhashay weli lama xaqiijin laakiin waanu ku daba joognaa oo waxaanu haynaa wadadii aanu maraynay in aanu xaqiijinno bal xogaya ka waran dabkaasi iyo sida uu saameeyey suuqa iyo qaabkaad ugu gurmateen bal ka waran waxay ahayd xilligii salaada jimce lagu jiray dadka badankooduna masaajidada ku jireen runtii aad baan ugu gurmanay dabkaas oo haddii dee ciidanka dabdamiska ee dowladda hoose aanay joogin oo aanay soo gaadhin dhammaan suuqo dhan wada gaadhi lahaa dabku iyo weliba xaafadaha shacabka reer laascaanood waxay u gurmanayeen sidii loo damin lahaa dabkaas waxaan uga tacsideynaa dadka hantidooda ee ku gubatay meheradaha bulshada reer laascaanood ee kalena waxaan ugu baaqaynaa in ay caawiyaan oo ka qayb qaataan oo la dareemaan dhibaatada gaadhay waxyaabaha ugu faraha badana haddaan meesha ku arkaya waxaa ka mid ah waddada oo cidhiiri ahayd qaabka dukaamada dhexdiisa oo liidatay bal ka war runtii meeshu waxwey waa waddadii weyneeda suuqa suuquna uu dhabarka isku hayo way jirtaa meelo suuq uu ka yaryahay oo baabuurtu aanay ka gudbin haddana arintaas aanay wax dhibaataa aanay ku keenin maamulka dowladda hoose degmada laascaanood iyo dadweynaha ayaa markii dambe ku guulaystay inay dabkaasi baktiyaan waxayna dadku si weyn uga hadlayaan in wadooyinka la furo dabkan ayaa waxa uu ahaa mid saameyn ballaaran halistiisaa ku keeni lahaa haddii aan la xakamaynin guud ahaan suuqa magaalada laascaanood gaar ahaan qaybaha kala duwan ee suuqa uu ka kooban yahay cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
codkaasi nuur daalac waan idinkaga sii tegi doonaa axmed cali sheekh iyo anigoo saare cabdi axmed ba nabadgelyaan idin leenahay